The hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbaca waana labayo labaatanka bisha august sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah gabar dhallinyaro ah oo buug ka qortay dadka ku nool magaalada muqdisho weye sida ay ugu adkaysteen dagaalada iyo qaraaxyadii muddada dheerba ka socday caasimadda soomaaliya buugga dhibanayaasha aan isdhiibin wuxuu ka hadlayaa muqdisho inay tahay magaalada samirka iyo dulqaadka dadka magaalada ku noolna inay yihiin dhibanayaasha aan isdhiibin waana sababta aan ciwaankan u qaatay ilaa waxaan la kulmay dadkii sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey muqdisho ku dhex noolaa ee qofba qofka kaleeto wuxuu hayaa qisaba qisadii ka adag tahay mararka qaar ee dadka aan wareysanaya dareenkayga bedelayay waxaa kaloo aan idiin haynaa arday dhammaysatay dugsiga dhexe ee waxbarashadiisa islamarkaana raadinaya meel ay dugsiga sare tacliintiisa ka sii wataan
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marayn barnaamijka heesaan idin haynana waxaa ka mid a
hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka ah oo kooban war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay xarunta taliska ciidamada maraykanka ee afrika loo soo gaabiya africom ayaa lagu sheegay in iyadoo gacan laga helaya dowladda federaalk ee soomaaliya weerar laga fuliyey meel qiyaastii lix iyo afartan kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada kismaayo islamarkaana lagu dilay laba xubnood oo argagixisa waxaana warmurteedka intaasi ugu sii raaciyey in ay baadhayaan in weerarkaasi ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen islamarkaana waxyeela ka soo gaadhay dad rayida war-saxaafadeedku waxau intaasi raaciyeen ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo ogolaanshiyo ay u haystaan islamarkaana habboona si ay u ilaaliyaan muwaadiniinta maraykanka ah islamarkaana ay u wiiqaan argagixisada taasoo bay yidhaahdeen qayb ay ka tahay iskaashiga ciidamada soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta amison iyada oo la samaynayo howlgallo ka dhan ah argagixisada oo lagu beegsanayo
xogeyaha arrimaha dibadda ee britain jeremy hanto ayaa ugu baaqay isbahaysiga reer galbeedka inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah dhaqanxumida ruushia isagu muujiyey kalsoonida in maraykanka oo madaxweyne trump uu madaxweyne u yahay uu taasi horseed ka noqon karo jeremy hanto ayaa hadad dhegeysanaya waxa ugu sheegay washington in ay tahay mid muhiima in maraykanka britain iyo midooda yurub ay si adag uga hortagaan khataraha soo kordhaya ee madaxweynaha ruushiya valadimir putin maraykanka ayaa hore lixdan diblomaasiyan oo ruush ah cunqabateen ugu soo rogay
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a iyo weliba sidoo kale waxaanu idin leenahay dhammaantiinba ciid waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna muqdisho magaalada muqdisho oo ku dhowaad soddon sannadood ay ka jireen dhibaatooyin marba weji isku bedelaya ayay haddana dadweynaha ku nool badankoodu ay u adkaysteen colaadaha iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada waxaana si aan kala joogsi lahayn u socday adeegyada waxbarashada sida dugsiyada kala duwan iyo weliba jaamacadaha ganacsiga iyo weliba dhismayaasha magaalada haddaba firdowsa daahir cabdiraxmaan oo ah gabadh dhallinyaro ah ayaa dhowaan soo bandhigtay buug ay ka qortay dhacdooyin caasimadda soo maray iyo weliba sida ay dadka shicibka ahi ugu dhabar adeygeen dhacdooyinkaasi buuggaas oo ay ugu magac dartay dhibanayaasha aan isdhiibin ayaa waxaa ka waraystay wariyaha v o ed ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle buugga dhibanayaasha aan isdhiibin wuxuu ka mid ahaa buugaagtii lagu soo bandhigay bandhigga carwada buugaagta ee muqdisho wuxuuna diiradda saarayay u adkaysinka aafooyinka dalka ka dhacay qoraaga buuggan waa farduusa daahir cabdiraxmaan waxaan weydiiyey siday ku doorato ciwaankan
buugga dhibanayaasha aan isdhiibin waxaan u doortay ciwaankan magaalada muqdisho iyo xaaladeeda buuggana wuxuu ka hadlayaa oo uu cod u yahay magaalada iyo gudaha dadka ku noolba waxaan arkaa sida ciwaanka buugga ka muuqataba muqdisho inay tahay magaalada samirka iyo dulqaadka halka caalamka iyo inta kale bulshada kaleba ay u arkaan inay tahay magaalada holac iyo dhimashada sawir noocaas ka duwan inuu gudaha magaalada ka jiro dadka dhalinyarada magaalada ku noolna inay yihiin iyo bulshada inteeda kaleba dhibanayaasha aan isdhiibin waana sababta aan ciwaankan u qaatay farduusa daahir ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a inay wakhti badan gelisa la kulanka dhibanayaasha u adkaystay aafooyinkii dalka ka dhacay waxaan la kulmay bulshada noocyadeedii kala duwanaa oo ay dhibta soo gaartay ilaa waxaan la kulmay dadkii sagaashan iyo kowda wixii ka dambeeyey muqdisho ku dhex noolaa oo yacni noloshooda ee aanan muqdisho ka bixin ganacsigii iyo iyo waxbarashadiiba dadkaas been aheyd dadkii aan sida qaaska yani ugu baahna aniga ayagaanan wareystay oo yani qof qof qofba qofka kaleeto oo ku waramayan xaqiiqadii wuxuu hayaa qisaba qisadii ka adag tahay qofbu qofka kalu kasi qiso adag yahay mararka qaar dadka aan wareysanaya dareenkayga bedelayay oo iyaga i raaligelinayay yani dulooda buugga wuxuu taabanayaa dhibanayaal u soo jooga maalmo xanuun badan sida filson filson waa gabar ka mida gabdhihii aan wareystay filson labada kun iyo toddobadii waxay weysay qoyskeeda sida u dhamaayeen dhammaantoodba taa bedelkeeda ilaahay amarkii keligeed baa ka soo hartay haddana waxaa suura gashay in iyadii yani nolosheeda kaabto iyadoo hab ciidan ciidannimo u kaabeysa yani inay jaariyad ka noqotay guri ay daris ahaayeen nolosheedana sidaas ku dhistay waxbarashada waxay isaga dhiibeysay waxa yarka ay ka qaadanaysay reerkaas nolosheedii ku dabaraysay waxbarashadeedii waxaa cajiiba inay maanta mid ka mida macalimiinta wax ka bara magaalada muqdisho ee tahay oo hooyo tahay iyadoo weysay qoyskeedii oo dhan iyadoo yacni waxa ay arkay sidoo mushkilada ay ku dhaceen laakiin inay haddana maata maqaam iyo yacni mansab ay bulshada dhexdeeda ku leedahay dhibanayaasha aan isdhiibin waxaa ka mid ah faarax oo ah wiil dhallinyaro ah aabbihi ayuu ku waayay suuqa weynle bakaaraha duqeymo ka dhacay waxaana meesha ka baxday mahraddii ganacsi aabbihi uu lahaa balse sannado kadib faarax hadda wuxuu taagan yahay goobtii aabbihi uu ku waayey waxuuna dib u yegleelay mahraddii ganacsi ee xilligaasi baaba'day faarax wuxuu waayey aabihiisa suuqa bakaaraha waxaa la yaab laheyd meeshii uu aabihiis ku dhintay oo isla meeshii uu isagii maanta uu joogo yani uu ganacsi ku haayo ganacsigii uu aabihiis haayana uu ku haayey laakiin uu ka soo bilaabay eber oo ganacsigiina waayey aabihiisna uu waayey oo uu hadda iyo kow yani uu nolosha dib u bilaabay isagoo weliba uu ii sheegay inuu da' yaraa xaaladii uu yani isku dayay inuu qoyskooda dabaro qoyskoodana ay ka koobnaayeen yani dad aanan u suuragelaynin inay ku saaciidaan inay nolosha sii socoto fardoos oo ah qoraa daayar hadda waxay haysaan niyad wanaagsan waxaana si fiican looga iibsaday buuggeedii ay ku soo bandhigtay bandhiggii carwada muqdisho lagu qabtay haa aada buu isoo jiitay ilaa abtinow messengerka baraha bulshada lagu kulmay facebooka waxaa laisoo weydiinayaa meelaha meesha laga heli lahaa buugga iyo yani habkii lagu heli lahaa carwadani intii aan ka keenay wuu ka go-ay si aanan aniga aanan filayn oo dareenkayga aada u bedashay bay dadka u soo dhoweeyeen intii aan islahaa way soo dhoweynayeen in ka badan baa lasoo dhoweeyey intii aan ku fakarayay yani waa laga heli doonaa in ka badan baana laga helay farxad bayna ii ahayd taas aniga muddooyinkii dambe bahda hal abuurka ee qalinleyda soomaaliyeed waxaa ku soo biirayay dhallinyaro badan cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhalinyarada dhamaystay waxbarashada fasalka shadidaad ee dugsiga dhexe ee deegaanka awrbogeys oo ka tirsan gobolka sool ayaa la sheegayaa in aanay deegaankaasi ka helin dugsi sare oo ay ku sii wataan waxbarashadooda asaasiga ah dhalinyaradaasi oo tiradoodu ay gaarayso lixdan arday ayaa waxa ay sheegeen in deegaankooda aanu lahayn dugsi sare oo ay dhigtaan oo ardadii iga ka horreysana ay sidaas oo kale deegaanka uga waayeen dugsi ay ku wareegaan
socdaal aan dhowaantani ku tagnay deegaanka awrbogeys oo ka tirsan gobolka sool ayaa ardayda dhammaysay fasalka sideedaad waxay nooga warrameen inay waayeen dugsigii sare oo ay halkaasi ka dhigan lahaayeen arday fara badan oo ka baxday oo gaadhisa lixdan oo isugu jira wiilal iyo hable inay waayeen macalin cabdiqani axmed jaamac waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe awrbogeys v o a ayuu uga warramay dhibaatada haysata dhallinyaradaasi dalkiina soo dhista ardaydii magaalada joogtay mustaqbalkeedu wuxuu ku jiraa madow wiilada ilaa iyo standar eidhka qofka intuu ku jiro waa barbaarin bale waxbarasho maaha waxbarashadii waa dugsi sare iyo jaamacad tiina ma hayaan hadda sanadkan ilaa lixdan arday baa ka baxay eidhka wixii waa tubay magaalada joogaan dabeedna dib bay u noqdeen oo waxay ku noqdeen dee camal la-aantoodii marka waxaan leeyahay soo dhista magaaladiina idin baahan yihiin dadkiinu dugsi sare ayaa loo baahan yahay si mustaqbalka magaaladani uu hormaro haddii kale wuu lumaya dhexda ayuu ka lumaya standar ardayga markuu gaadho dabeedna ama wuxuu dib ugu noqonaya kugu fiican xoolihii ama wuxuu noqonaya dib jir hadda sanadka way wada joogaan magaalada wada joogaan dadkii eerka baxay khadre jaamac maxamed iyo sahre maxamed maxamuud ayaa waxay ka midka ahaayeen ardayda dhammaysatay dugsiga sare ee orbogeys waxayna ii sheegeen inay ahaayeen soddon hablood oo ka qalinjabiyey sanadkani hablahan iyo kuwii ka horreeyeyba ayay sheegeen inaysan helin waxbarasho dugsi sare kabacdi markaanu dhammaynay dugsigii hoose dhexe waxaanu weynay waxbarashadii dugsigii sekondariga ahaa magaaladayaduna ma laha sekondari ugu yaraan sanadkan waxaan ku dhammaynay ilaa soddon arday oo hablaah halka aanu ka dhammayno aanu heli lahayn secondary magaalada ma laha secondary mar baahideeda waxbarasho dhibaatadaas wayna saameysay kuwa jiilkii naga horeeyana way saameysay markaas waxaanu doonaynaa in naloo dhiso secondary waxaan u baahanahay dugsi sare dugsi sare ma haysano aanu dhigano maxaadaan ardayda ugu badan waxaan nahay soddon hablood iyo soddon wiil haddaan ugu badnaado haddaan ugu yaraano maxaa dhadaye ardayda hore naga horreysay eer ka baxday suuqa ayay dib usii galeen in yar ayaa heshay inay maxaa dugsi sare aado oo gobolada naga fog sooliysanaaga baa nagu dhow nagana fog waxaan codsanaynaa in loo dhiso dugsi sare
amaal cabdilaahi waa hooyo ay gabadhi uga baxday dugsiga hoose dhexe waxayna sheegtay inay si weyn dhibaato ugu qabaan inay ardayda iyo dhallinyarada dhammaynaysa fasalka sideedaad inay u helaan waxbarasho sekondaria qaybna dadka badankoodu maba awoodaanoo inay ilmahooda meel geeyaan markaa suuqay dib u galaan oo magaalada iska joogaan markaa waxaanu u baahannahay in sida ugu dhaqsaha badan dadka gobolka u dhashay degmadan u dhashay inay u dadaalaanoo isku taxallujiyaan dhibaato aada u ballaaran bay nagu haysaa waayo ilmihii dee gurigiiba kuu soo fadhiisanaya ama waxay noqonaysaa laba mid inaad ilmihii halkaa faraha ka qaadid oo kuu joogo inaad qof u geysid ilme qof aan dhalin loo geeyan dee dhibaatadiisuu leeyahy marka dhib aada u fara badan bay annaga nagu haysa maalin walba ama reer baa guura ama ilmihii waa la dhiibaya marka waxaanu ka codsanaynaa dadka awrboogeysu dhashay magaaladoodii waa sidaa inay usoo dadaalaan cali maxamuud faarax oo ka mid a odayaasha deegaanka awrbogeys ayaa sidoo kale cod dheer oo baaqa u diray dadka deegaanka iyo wasaaradaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada sidii loo soo caawin lahaa waxbarashada macalimiinta iyo dugsi sarena ay u heli lahaayeen ciidanku sideeraad ka baxo ama gabadhu ay sideeraad ka baxdo dadku dee isku awood maaha wax yar baa ilmaha u hela inuu mataqaanaa dhulalka dee dugsiyada sare ka dhisan inuu dhigo in yar baa awooda ilmuhu halkaasu ku hallaabaa amase reerkaaba dhibi ku kacadaado baradiisa ka guura oo bare kale oo dhulkaa dee dugsiyadu ka dhisan yihiin u guura ilaahay garabkiina ha galo waxaanu idinka codsanaynaa wax alla wixii aad noo qaban kartaan oo haddan waan ugu baahi weynahay dugsigaa sare oo idinku soo boorinaynaa oo baahi waynu qabnaa dugsigaa sare in wax naloo ka qabto annaguna inaanu isku tashanno waxay soomaalidu tidhaahaa ninkii go'ole baa garbasaar waxu taraa waxaanu u diyaargarownay wax alla waxaanu qabsan karno inaanu qabsanno baanu dhalinyaro badan ayaa sanad kasta waxbarashada ka hadha siday dadka deegaanku ii sheegeen tirada lixdanka ee haatani ka baxday waa kuwa sanadkani qalinjabiyey dugsiga hoose dhexe waxayna sheegeen arday fara badan oo ka horeysay kuwani inay suuqyada si weyn u joogaan qaarkoodna ay tahriibeen cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
aad iyo aad ayaad umahadsantahay cabdikariim ulul haatan dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan heestan halkudhigeedu yahay labaclabac waxaa ku luuqanaya nimcaan hilaac hagaaga nimcaan hilaac ayaa ku luqeynaya heestaasi labaclabaca halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada haatana qodobadii warka ugu doorka ranaa ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtigu noo saabaxo mid ama laba inuuna xasuusiyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo idaacadda ila daadiinaya cabdixakiim mahadsanid ibraahim war-saxaafadeed goordhoweed ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey magacooda africom ayaa lagu sheegay in iyaga oo gacan ka helaya dowladda federaaliga ee soomaaliya ay weerar ka fuliyeen meel qiyaastii lix iyo afartan kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada kismaayo isla markaana weerarkaasi lagu dilay laba xubnood oo argagixisa waxaana intaasi lagu sheegay inay baadhayaan in weerarkaasi ay ku waxyeeloobeen amaba ay ku dhinteen islamarkaana dhaawac ka soo gaadhay dad rayida saxaafadeedka ayaa waxaa intaasi sii raaciyey in ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan adeegsiga wax kasta oo ogolaanshay ay u haystaan islamarkaana habboon si ay u ilaaliyaan bay yidhaahdeen muwaadiniinta maraykanka islamarkaana ay u wiiqaan argagixisada taasoo qayb ay ka tahay iskaashiga ciidamada soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta amisom iyadoo la samaynayo howlgallo ka dhana argagixisada islamarkaana lagu beegsanayo dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain jeremy hunt ayaa ugu baaqay isbahaysiga reer galbeedka inay ku biiraan dagaalka ka dhanka ah dhaqanxumada ruushka isagoo muujiyey kalsoonida in maraykanka oo uu madaxweyne ka yahay donald trump uu horseedi doono arrintaasi jeremy hunt ayaa dad dhegaysanayay ugu sheegay washington inay tahay muhiim in maraykanka britain iyo midooda yurub ay si adag uga hortagaan khataraha ka soo kordhay madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin maraykanka ayaa hore lixdan diblomaasi oo u dhashay waddanka ruushka cunaqabatayn ugu soo rogay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
mar kale ayaan dhegaystayaal annaguna idin leenahay meel kasto aad joogtaan madahur wacan oo wanaagsan iyo weliba ciid wacan ah oo wanaagsan haatana in mar kale dibu jallicna dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta hablaha soomaaliyeed iyo weliba codka fanaanada nimco yaasiin carale
Hello, hello, hello. hablaha soomaaliyeed hadalkooda macaan hablaha soomaaliyeed xishoodkii bay huwan yihiin waa codka fanaanada nimco yaasiin caraale ayaa dhegaystayaal oo gebagabaha ama ugu dambeeyay idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jirayd kala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xitaa afarta kalanimo isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo ciid mubaarak iyo weliba nabadgelyo
jiraan wiil halyeey